dalka soomaaliya oo muddo ku siman labaatan sano aan lahayn dowlad ayaa waxaa kusoo kordhay fikrad islaami ah oo ay wadaan dhallinyaro soomaaliyeed waxaana dhiig badan oo daatay laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii haatan jira dhaqdhaqaaq cunsuri ah oo si qaldan u turjumay shareecada diinta islaamka sida ay qabaan qaar badan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka sida sheekh nuur baaruud gurxan shabaab hadda kulamo yaabayna maxaa dad u layseen oo haddaynay dad laayaan baba waxaabad moodaa inay qandaraas ku qaateen daadinta dhiigga shacbiga soomaaliyeed ee muslimkaa inay janno ku doontaan inay qandaraasna ku qaataan waxaa u baahan hadda ka bacdi in la isweydiiyo shabaab maxagey ka saqdaan sidoodaba waxaana miskax khaldantay keliya ma ahe dadkan aad moodid inay dabar goynayaan baabuur weyn oo buuxo oo mutafajiraad laga soo buuxiyey lamber afar ku qarxiya taa macnaheedu way og yihiin in yacni waxay ku talagaleen mis kilomitr ama hal kilomitr wax ku dhow inuusan waxba ka hadhin marka dee way garanayaan shacab badan oo soomaaliyeed inuu baaba'ayo waa ku talagal marka ku talagalka iyo cadaawada intaa la eg dadkani yaa soo dirsaday miskax khaldantay oo keliya ma ahaad moodaa anigu waa horaan sheegay inay miskaxdayd iska qabaan oo dad fayow ayna ahayn oo dad u haliilaya dhiigga muslimiinta oo le jannaan ku gelaynaa runtii waa wax lala yaabo
inkastoo aan shaki ku jirin in diinta islaamku tahay mid nasteexo ah haddana waxaa dad badan ay hadda heleen fikrad loo arkay mid cawaaqib xumo ku keeni karta qaabkii ay u taallay nolosha bulshada soomaaliyeed oo leh dhaqan ku salaysan shareecada diinta islaamka waxaa isweydiin mudan maxay tahay sababta ay al-shabaab u qarxisay goobta ay ku halligmeen ardayda iyo mindoorka soomaaliyeed waa kan afhayeenka al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere oo ka jawaabaya ku halaagsadeen wax badan oo ka mid a kuwii sheeganaya inay wasiirada yihiin kuwa sheeganaya xildhibaano kuwa sheeganaya waxa weye shaqaadi iyo wasaarada afkaysaan inay ahaayeen b i s iyo kuwa maxay ahayd sirdoona oo loo waday waddamada afrikaanka qaar ka mida waxaasoo dhan meeshaas u urursanaa ilaah jalla wacala uu ku halaagay haddaba meesha ma waxaa joogay arday mise waxaa joogay dad loo qorayo ciidamada c i d da wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabduqaadir maxamed barre ayaa jawaab degdega ka bixiyey marka ugu horeysa wasaaradda waxbarashada ciidan ma diyaarisaa taasaa ka horeysa marka labaad meesha arday soomaaliyeed oo qaarkood gobollada ka yimideen qaarna iyo magaalada muqdisho joogeen oo deeq waxbarasho ka helay dalalka dibadda dad badani waxay isweydiinayaan maxay noqonaysaa abaalmarinta xagga alle u jirta ciiddii soo maleegtay falkan lagu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah mar kale ha inoo sharxo sheekh nuur baaruud gurxan waxaasaan kolkaan aan nigeysta inaan isqarxiyo ay hebelkiiy hortay isqarxiyaa ii yimid wuxuu yidhi jannaan galay adna isa soo qarxi been sidaasaa loo akriyaa oo ayagoo dhiig muslin geli oo ilaahay ka fogaan oo lacnadii ilaahay ku dhacday oo aan garanayna aayaddii qur-aanka idin ahayd waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiiman aayaddaasi waxay sheegay qofkii qof mu'mina kas u dila ilaahay shan ciqaab buu sheegay wuxuu yidhi jizihiisu waa jahanamo kow way ku waarayaan waa labo lacnada ilaahay baa ku dhacday waa saddex ilaahay baa u cadhooday waa afar ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaab cadiima oo weyn qaraxan ayaa yimi xilli ummadda soomaaliyeed ay ku niyaayiroonayaan rajo dowladeed oo soo ifbaxday tan iyo markii kooxda al-shabaab laga saaray magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaana afartii oktoobar sannadka laba kun iyo koo iyo tobanka ay astaanu noqotay maalin madow oo ummadda soomaaliyeed xusi doonaan lama saadaalin karo jawaabta ay dowladda turkigu ka bixin doonto falkan maadaama ay ku howlanayd muddooyinkii ugu dambeeyey horumarinta dalka iyadoo deeqo gargaar caafimaad iyo waxbarasho leh u fidisay shacabka soomaaliyeed injineer xuseen fiin oo degan magaalada boston ee gobolka massachusetts dalka maraykanka waxna ka qora amuuraha soomaaliya waxa uu qabaa in qaraxii shalay aan waxba ka beddelan horumarkii bilihii ugu dambeeyey ay soomaaliya ku soconaysay balse wuxuu farta ku fiiqay in qaraxan uu marmarsiyo u noqon karo cadowga soomaalida kolley wixii cadow ku ahaa soomaaliya arrintaa marmarsiya ka dhiganaya laakiin wixii soomaaliya daneynayay ee rabay inay noqoto waddan maaragtay madaxa la soo kacdo waxaa weye de arrintaas waxay noqonaysaa dhiirigelin in soomaaliya hadda dar la geliyo sida maraykanka oo kale arrimaha soomaaliya hadda in usoo jeesto ayaa la rajeynayaa dowladda turkiga waredhib ku dhawaaqdo inay dardari gelin ku samayso hawlihii soomaaliya ka qabanaysay marka waxaa weeye de waxaan rajeynaynaa insha allah inaysan soo celinta qarannimada soomaaliya arrintaas inay sii xoojiso maahana inaysan waxba u dhigi doonin sidoo kale master fiin waxa uu sheegay in qaraxii ka dhacay xarunta hargaha iyo saamaha uu bannaanka soo dhigi doono waxa ay yihiin al-shabaab iyo cidda ay u shaqeeyaan waxay baalo cusub u furay nimanka dhalinyarta ka dagaalamaya koonfurta soomaaliya runaanti inaysan horta ahayn nimankani niman mabda soomaali ku socda mabda islaamnimo ku socda niman soomaaliya difaacaya ama soomaali dan kale niman ku socda wey mabda aan la garanaynin runaantii cidda ka dambeysana ilaa hadeer de cidan ku tilmaamo anigu shaksi ahaan ma garanayo cidol baa ka dambeyn karta nimankan laakiin nimankan niman ku socda mabda soomaaliya maahan runaatin uu soo bixi doonaa wejiga rasmiga iyo cidda ka dambeysa hawlaha ay ka wadaan soomaaliya insha allah waxaan rajeynaynaa siday u sheegeen maaragtay ninkii qaraxa geystay inay inay isaga soo cadaan doonto cidda ay yihiin iyo cidda ay u shaqeynayaan ma dhici kartaa in qof soomaaliyeed oo damiir lihi uu ku faano in muslim la qarxiyey uu janno ku tegayo bishaar cabdulaahi nuur waa ninka ay kooxda shabaab sheegtay inuu isku qarxiyey xarunta hargaha iyo saamaha waxa uuna sharaxayaa dareenkiisa sida uu yahay ka hor intaanu isqarxin waxaan u socnaa insha allahu tacaalaa cadowga ay kusoo duulay islaamka oo dhan in aan wajahno insha allah gacmihiina aan ku halaagno waxaan u socno waxaa waaye in khilaafa alislaamiya ay soo noqoto muqadisanaadka ee sida masjid al aqsa wadamada badan ee muslimiinta laga haysto afghanistan ciraaq mujaahidiinta caalamka oo dhan in ay ku midoobaan inay ku wada taliyaan koomkan dhan insha allah marka la isku soo xooriyo xaaladda dhabta ee soomaaliya waxaa soo ifbaxday in qaraxyadii ka dhacaya afghanistan iyo ciraaq loo soo dhoofiyey soomaaliya dad badan oo soomaali ahna waxay xusuusan yihiin qaraxii ka dhacay hotelka madiina ee magaalada beledweyne siddeed iyo tobankii juun sannaddii laba kun iyo sagaalkii waxaana qaraxan ku dhintay dad badan oo muhiim u ahaa dowladda federaalka kumeelgaarka ee soomaaliya sida wasiirka amniga qaranka allahu naxariistee cumar xaashi aadan sidoo kale qaraxii hotel shaamow oo dhacay saddexdii disembar laba kun iyo sagaalkii ayaa si weyn loo xusuusan yahay waxaana dadka falanqeeya arrimaha soomaaliya ay sheegeen in qaraxii shaamow uu wax badan ka xumaa qaraxii beledweyne maadaama hal maalin la waayey afar wasiir iyo tiro ka badan shan iyo labaatan arday oo dhammaystay waxbarasho heer jaamacadeed ah